waa mar kale barnaamijkeeni toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijka toddobaadkii tegey iyo soomaaliya waxaa soo diyaariya wariyeena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa magaalada atlanta ku qaaday yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcasiis siidi maalinimada arbacada ah bishan febraayo ay ku aadan tahay sideedda bisha ayaa waxaa guud ahaan gudaha dalka soomaaliya looga ballansan yahay in ay soomaaliya dib u yeelato madaxweyne cusub kaasi oo sida la filayo amaba laga rajaynayo uu noqon doono mid horey oga sii qaada halka haatan soomaalidu ay ku sugan tahay haddaba sidee loo filan karaa madaxweyne qaban kara hawsha intaa la eg isla mar ahaantaana shacabka soomaaliyeed ka badbaadin kara wakhtigan xasaasiga ah ee jira waa kan waryaheena maxamed kaafi sideedda bishan oo ah saddex maalmood kadib magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka dhacaya doorashada madaxtinimada soomaaliya afar iyo labaatan musharax ayaa iska diiwaan geliyey guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha soomaaliya xafiiska ay ku leeyihiin villa hargeysa ha yeeshee saddex iyo labaatan musharax ayaa khudbado ka hor jeediyey xarunta baarlamaanka waxaana sidoo kale ilaa hadda is-caasilay hal xubin oo ka mid ahaa xubnaha isku soo sharaxay xilka madaxweynaha oo sheegay in uu ka tanaasulay u tartamidda madaxweynenimada soomaaliya dhammaan musharaxiinta ka hor hadlay xubnaha baarlamaanka soomaaliya waxa ay xubnaha baarlamaanka u sheegeen waxa ay doonayaan inay qabtaan marka ay guulaystaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo afartii sane ugu dambeysay ahaa madaxweynaha soomaaliya sidoo kale waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo weliba xubno xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda hadda jirta iyo weliba dowladihii hore musharaxiinta qaarkood ayaa si weyn u dhaliilaya dowladda hadda jirta ee hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayagoo ku dhaliilaya in doorashada si wanaagsan aanan loogu diyaargaroobin waxaana sidoo kale musharaxiintu ay dood ka keeneen halkii loogu talagalay in lagu qabto doorashada madaxweynaha soomaaliya marka la gaaro sideedda bishan aan ku guda jirno ee february oo ah xarunta dugsiga tababarka ee jenaraal kahiye waxaana musharaxiintu ay sheegeen in ciidamada booliska taliskooda uu sheegay in uu taageersan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaa darteedna ay u arkaan xaruntaas in ay tahay meel aan dheedhexaad ahayn guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in xarunta laga bedelay goobta doorashada sidoo kalena loo bedelay xarunta abisioni ee ciidanka cirka waa kan guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee doorashada doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo arrimahaasi ka hadlay yani wax weyn oo haddii xataa haddii loo bedelo wax weyn oo aan hore laisku yeegeyno meesha la bedelin jiraan waxa weeye a iyo d bay haayeen marka imika waxaa loo badan yahay in d-da la tago sababaa loo tegayana waxa weeye evaluation ay soo sameeyeen guddiga iyaga iyo guddiga anti corruptionka la yidhaahdo ayaa waxa u eg tahay in loo guuri doono tan kale ay ka ay ka magaranaysaa ay ka dhig yar tahay sida loo sida loo ilaaliyo socodka dadka waxaa loo ujeedaduna waxa weeyaan in meesha laisku tago in waxa meesha kasoo dhaca waxalaaba noqdaan yani waxa weeye afar iyo labaatan mudane oo aada iyo aada sharafo mudan baa soo soo qortay inay madaxweyne dalka ka noqdaan afar iyo labaatankaasi sideed iyo tobanka midabaa wata soo qoray odhanaya arrimaha adinaka soo sheegtay qaarkood oo ka muujiyey lawar fara badan haddii halkaa lagu qabto inaanay kalsoonideyn ku qabin ee ah kalsoonideyna ku qabin oo yidhi meel kale hala doon doono saasaan anagu kalsooni ku qabnahay ujeedaduna real waxay tahay in waxa weeye in meel xalaaliga cadaan in laiswada arkayo aan qolal badan oo madbaliw lahayn oo dhir badan lahayn o marka labadii meelood meel kaloo loo guuri karaa ma jirta labadii meelood in laisku ego unbay unbay noqotay baarlamankuna wuxuu ku shaqeeya waa aqlabiyada bood maaragta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya marka laga reebo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qudhiisa musharax ah waxay inta badan musharaxiinta ugu baaqeen xubnaha baarlamaanka in ay isbeddel la yimaadaan isbeddelka loogu baaqayo xubnaha baarlamaanka waxaa sidoo kale qayb ka ah aqoon-yahanada iyo weliba siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwaas oo sheegaya in xubnaha baarlamaanka haatan ay saaran tahay mas-uuliyad weyn faysal cali waraabe oo ka mid ah hogaamiyaasha somalilan sidoo kalena ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya sanadkan uu saaran yahay waajib ka weyn kii hore waxa uuna tilmaamay
xildhibaanada lasoo doortay bishteeda dooranaya iyo madaxweyne haddaan ilaa inkastoo anu aan habka loo soo doortay aanay ahayn had ee ummadda dhan matelaysa ay tahay dad lasoo xulay un oo suuqa laga soo qabtay xildhibaano wax doortay waxa la yidhi iyaguna madaxweyne waxa loogu yeera ay ay dooranayaan mada waxaan sheegaya anu waxaan u sheegay un in xil weyn saameeyaha ilaahayna arkiya subxaana watacaala soomaaliyana arrinteedu ay aad iyo arrin aad u xun tahay meel khariban ay taagan tahay ay la soo dawlado shisheeye la soo galeen gacanta la soo galeen waxaa ugu dhowo dawladahaasi ciday wadaan inaanay dan soomaali wadanay dan iyagu ay rabaan ay udoonyaen u fuliyaan markaa dad dawlad kala wadato oo ay dana ka leedahay haddii ay idinkuna gacan ku siisaan oo fuska u siisaan idinkoo lacag qaatay amba ka baday dawladahaasi in taariikhda iyo ilaahay la xisaabtami doono umada soomaalida la xisaabtami doontaan ula digay markaa waxaan idhi hangurigiina ha ku foodeyne damiirkiina iyo diintiina ku foodeeya waxaan si gaasa u sheegay kuwa naga naga soo jeeda idinka y jooga halkaa jooga codka bixinaya iyo waxaan ku mar haddaa halkaa cod ku leedihiin codkiina og jeeda og fiirsada ciddii waxu taliya dadka ala joogtaan codkiina siila yaan codkiina noqon cod cadda oo khasaare usoo jeeda dadka ala joogtaan martautin si kastaba ha ahaatee haatan waxaa aada loo adkeynayaa ammaanka magaalada muqdisho waxaana dadku ay ka wardhoorayaan waxa dhici doona sideedda bisha marka la gaaro guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay labada maalmood ee soo socota marka maalinta isniinta laga reebo in waddooyinka magaalada oo dhan ay xirnaan doonaan sababo la xiriira xagga ammaanka xilliga ay dhacayso doorashada
saacaddu markay tahay makribtii laba iyo toban saac wixii ka dambeeyo magaalada muqdisho isu socodkeeda aad baa loo xadidi doonaa haddii la idhaahdo waa maalinta talaadadaada maalinta arbacada saan la wada soconnada iskuulaha ayaa furan jaamacada ayaa furan suuriya ayaa laga adeeganayaa cid kasta danay ka leedahay magaalada waxaan rabnaa maalintaas oo doorashadu dhexayso iyo maalintaa ka horayso inta la dul qaado karo la adkayso karo la adkaysto hay-adaha waxbarashada ma waxaan rajaynaynaa haddii la idhaahdo in ardayda culayska ku dhacaayo ay maalmahaas iskuulaadka iyo jaamacaadka ay ka fasaxaan meelaha xiri mayso oo magaalada gudaheeda ah inkastoo ilaa iyo saddex iyo labaatan musharax haatan lagu balansan yahay in ay soo fadhiistaan goobta ay doorashadu ka dhacayso sideedda bisha february ayaa haddana dadku waxa ay saadaalinayaan ama ay sheegayaan in ay jiraan musharaxiin ugu cadcad oo laga yaabo inay isla soo gaaraan tartanka ugu dambeeya ee doorashada waxaana musharaxiintaas lagu tilmaamayaa in ay kala noqon karaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadda talada haya shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo oo horey usoo noqday ra-iisul wasaare iyo cabdiqaadir cusable cali oo horey asna usoo noqday musharax sanadku markuu ahaa labadii kun iyo laba iyo tobankii afarta dambe ee musharaxiintana soo gaaray sidoo kalena haatan ah mudane ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maxamed kaafi sheekh abuukareedi wadajir magaalada muqdisho